بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu halkan ka bilaabaynaa dersigeenni labaatan iyo afaraad ee kitaabkeennii adduraru lbahiyah فيma ylزm الmukalafa min alculuumi الsharciya ka hadlaya weeye waxaanu ku jirnay masaa'isha la yidhaahdo masaa'isha mustaxaabada fasalka uu dersigaanaanu ka hadli doono oo masaa'isha inta nooga laaban markaanu soo dhammayno aan geli doono haddii ilaahay idmo waa faslun fii bayaani annajaasati wa isaalatiha laakiin intaanan fasalka gelin masaa'isha qaybtii noo laabneed ayaan wax yar ku daraynaa weeyaan waxaanu soo marnay waanu soo qaadanoon ka soo hadalnay gabadhu haddii ay noqoto mustaxaada ilaa toddoba gabdhood iyo qayba nuucaa baa la sheegaa dhowr gabdhood inay wakhtigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xugunkaasi uu ku dhacay ilaa toddoba masalo in loo qaybiyana waanu soo qaadannay qaybta ugu horrayda in la yidhaahdo mubtada mumayiza ayaanu soo marnay oo xugunkeedu uu ahaa falqawiyu xaydun wa daciifu istixaada qof walba oo hadde waxa weeye arrinkaas laasiyamaa dumarkay masaladu qusaydaahay masaladaa inay bartaan oo ogaadaanna waa loo baahan yaha weeyaan masalada labaadna waxaan ku soo marnay mubtada mubtada mubtada la yidhaahdo mubtada hayru mumayiza midda la yidhaahdo weeyaan haddii mubtada ay noqoto mubtada mumayiza ayaan rabaa waa mubtada mumayiza waa soo sheegnay waxaan rabaa mubtada khayru mumayiza sax weey mubtada khayru mumayiza iyadana waxaanu ku soo marnay bisha maalinka ugu horeeya xayd in loo xugminayo dee waktigii ibtidaha dhiigga taqaano weeyaan labaatan iyo sagaalka kaleetana daahir loo xugminayo masalada saddexaadna waxaan ku soo marnay muctaada muctaada oo loo kala qaybiyey mumayiza inay noqoto iyo khayru mumayiza muctaada mumayiza ah tamyiiskaa wax loogu xugmiyaa laa bilcaadati waxaan kaloo soo marnay masalada la yidhaahdo muctaada khayru mumayiza gabadha la yidhaahdo waa masalada afaraad oo iyadana waxaanu soo marnay maadaama ay muctaada tahay laakiin tamyiiskii aan lahaynin waxaa loo celinayaa oo loo xukminayaa waxa weeye fa turaddu ilayha qadran wa waqta caadadeedii iyo qaabkii ay soo baratay qadarkii dhiigu hayn jiray baa la odhanayaa intaasoo maalmood maadaama waagaad caadiga aheed oo intaa ku hay jiray wakhtigaasna ku qaban jiray intii baa loo xugminayaa mathalan hadday tidhaahdo anugu hadda dhiiggan joogtadaabaa igu dhacay laakiin bishii hore saadaheed bilihii cumrigaaga kusoo sannadyadii hore wuxuu dhiigu igu dhici jiray bisha bilowgeeda shan maalin buu hay jiray laakiin hadda tala fara ka baxday anugu mana ii kala socono tamyiis ma lihi waxaan leeyahay bil walba shanta ugu horrayda oon baad xaaido tahay shantaa markay dhammaatana qabayso kabacdina salaad walba tuko cibaadaadkii oo dhan sidaas bay macnaha ugu bannaanta wakhtigaa istixaadada xukunka ay ku jirtana cibaadaadka hadda maadaama ay samaynayso zawjkeedii ilaa waa macnaha waxa weeye zawjkeediina xaaraan ka noqon mayso waa u bannaan tahay weeyaan masalada shanaad waxaa la yidhaahdaa muctaada muctaada khayru mumayiza waa soo qaadane mutaxayira marka saddex masale laga soo qaataa waa gabadh muctaada ah oo khayru mumayize ah laakiin aan xusuusanin yacnii waxay halmaantay waa mutaxayira waxay halmaantay caadadeedii hore qaabkeedii hore oo horey usoo baratay qadar ahaan dhiiggu inta wahay jiray iyo wakti ahaan laakiin waa muctaado waana tamyiisna ma haydo wixii oo dhan ba waa halmaantay haddii oo maalan baxaydba iyo duhriba hore ugu soo dhacay laakiin ma oga walam taclam caadataha qadran wa waktan haddaysan midnaba ogeyn qadarkuu hay jiray iyo waktiguu hay jiray iyo markuu ku dhici jiray oo sidaa arrintu ay noqoto gabadhaas mutaxayiradaa weeye gabdhaha cajiibka arrinta ugu cajiibsan ugu daran dumarka weeyaan waxaa la yidhaahdaa fahya ka xaa'idin fii axkaamin axkaamta qaar xaa'id bay kala mid taha oo waxa weeye zawjkeeda weligeed uma bannaana abadan qur'aanka inay marna akrido looma ogola ilaa markay salaada tukanaysa mooye maxaa yeele wakti walba waxaa suuragala saacaddii xaydka inay tahay oo dhiiggaanu kii xaydka uu yahay dhinacaas waxay kala mid tahay gabar xayd qabta zawjkeeda ways qabaan maahane waxa weeye weligeed u bannaanaan mayso wa ka daahirin fii axkaamin qaybna waxay kala mid tahay gabar daahirahoo kaleeto oo salaadoo kale marna ka tegi maydo daa'iman mar walba waa tukanaysaa weeyaan leanna saacad walba soo marta waxaa suuragala inay daahir tahay soonka marna ka tegi mayso ixtiyaadan zeban walboo soo mara wuxuu ixtimaalaa adduhra salaad walbay tukanaysana waa u qabaysanaysaa weeyaan masaladii sharna la weydiinaya tan hadday tahay gabadhan waxa weeye mustaxaadada noqota dumarku marka inay muhiim tahay gabadhii maanta fayow waa inay hadda iska ogaataa bil walba dhiigga bisha marka uu bilaabo iyo markau dhammaado qadar ilaah hadday berri ka maalin qofkan ku dhacdo maxkamadda ama muftiga marka loo geeyo waxaan rabaa qaadiga marka la geeyo maxkamad kale maahane waxaan rabaa muftiga marka loo geeyo ama caalimka loo geeyo masaladii waxbuu ka weydiinayaa ma taqaanaa waagaagii hore bishi bisha markuu kaaga waktiga kugu dhici jiray ma taqaanaa waktigu kaa go'i jiray yacni su-aashii lagu weydiin lahaa waa inaad marka hadda sii xafidaa weeyaan xagga xaa'iday kala mid tahay lagu yidhi axkaamtaasoo dhan qaybna waxay kala mid tahay qof daahira oo kaleeto xagga salaada xagga soonka ayaa la yidhaahdaa weeyaan salaad walba waajib walba markay tukanaysana waa qabaysanaysaa weeye midaani waajib walbaba ilaa waxaa dhici karta inuu caawa go-ay waxaa dhici karta berri inuu go-ay waxaa dhici karta habeen waa qof macnaha arrinteedii lunsan tahay weeyaan ramadaanka markay soonto soddonka maalin oo ramadaan gabadhaani waa soomaysaa soddonka maalin oo soonfurkana way soomaysaa labadaa bilood markay soonto sharcigu wuxuu u xugminayaa labaatan iyo siddeed maalmood oo ramadaana inay heshay matniga minhaajkay kugu qoran tahay weeyaan imaamu nawowi markaasi haddana waxay soomaysaa baa la yidhi bisha kale ay waxay ka soomaysaa saddex bisha bilowgeeda saddexay ka soomee toban iyo shanta toban iyo saddexna waxay toban iyo sideed bishaa ka mid a bay halaaatan awalaha wa halaatan aakhiraha ka soomaysaa weeyaan fa yaxsulu yowmaani albaaqiyaani labadii maalin oo ka laabnay bisha sidaasay ku heli kartaa baa la yidhi marka waa masaa'il badan masaa'il kaleeto oo saddex masale iyada laga bixiyaahe ayaa mutaxayirada ka sii laaban laakiin wakti dheer bay u baahan tahay waa masaa'isha mutaxayirada ilaa aad loo basdiyo bay ku jiraan weeyaan saddex qaybood baa macnaha mutaxayiradii u qaybsamaysaa weeye marka waxay dhahaan culummadu waxaa la yidhaahdaa sideeda gab dumarka waxaa wujuub muqadasa ku ah waajib waxaa ku ah masaa'isha ka hadlaya xaydka inay bartaan waajib bay ku taha baa la yidhi waajib bay ku taha weeyaan maxaa yeelay waa masaa'il ay macnaha dumarku ay u baahan yihiin weeyaan oo ayagu inay weliba isku caawinaanna loo baahan yihin haddii zawjka gabadha qaba uu yaqaano waxaa waajib ku ah inuu baro u sheego haddowsan oqoonna culammada ha u soo weydiiyo ee markaa iyada ha u sheego haddowsan asagii u keenayna iyadu waa inay u baxdaa weeyaan oo markaa ay doonataa baa la yidhi weeye iyadu waa inay u baxdo oo ay doonata baa la yidhi walow waxdaha keligeed ba allah ka dhige masalada waa inay raadsato mustaxaadadu marka gabadha mustaxaadada la yidhaahdo waxa weeye haddaan ka soo hadalnay xukunka laga doonayo hadday macnaha qaybaha ku jirto mubtada mumayiza iyo mubtada hayru mumayiza iyo muctaada mumayiza iyo muctaada kayru mumayiza iyo axkaam bay leedahay marka waa ruuxii salasulbawlka ahayoo kaleeto oo waktiga salaadii marka la gaaro nijaasii qofku inuu iska dahiriyo ka bacdina taxafudkii iyo is-ilaalintii ou sameeyo ka bacdina ou horay ka salaaddii waktigeedina wuu jiraa ogaaw ka bacdina ou hore ka weyse qaato horena uu ka tukado weeyaan salaaddiina ay u degdegto hadday salaada dib dhigto waxaan maslaxatu salaad ahayn istanafada baa la yidhi mar kale soo bilaabaysaa weeyaan salaad walba marka la gaarana waa noocaas salasulbawl salasulmadi salasulwadi salasulriix gabadhaasu ku xugun yahay intaasoo dhan ayagy ayaday ku xugun noqonayaan ba la yidhi marka xukmu lmustaxaada xukmu lxadathu daa'im fa xukmuhaa ka xukmi salasilbowl waa isku xugun weeyi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam amara wuxuu faray xamnata binti jaxshi gabadha la yidhaahdo salaadda inay tukato mustaxaadayna ahaad marka waxaa la yidhaahdaa wa calayha an takhtasila mawdica dam wamaa asaaba minhu nijaasta oon qofku waa inuu iska mayro intuusan weyse qaadan weeyaan faqsilii canki damma wasalli oo nabigu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam iska mayr dhiiggeed tuko ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam masaa-ishaa marka intaas ayaanu waxa weeye ku soo koobaynaa weeye maxaa yeele waa masaa'il aada u badan nifaaska ayaan asagana ka soo hadalnay nifaasku naftiisu muddow leeyahay dhiiggu markuu nifaas noqonayo shalaan ka soo hadalna masaladaas waxaa la yidhaahdaa shuruud afara baa loo xiraa horta markii riximka ilmuhu ka soo baxaan ka bacdi waa inuu yimaado waxaa kaloo shardi ah toban iyo shan maalin intaysan dhammaanin ka horna waa inuu yimaado ee toban iyo shan maalin markay joogto kabacdi haddii dhiig iska yimaado nifaas la odhan maayo waxaa kaloo shardi ah dee damkii nifaaska iyo waxa weeye midkii kale inaan aqalu duhri oo toban iyo shan maalin aysan u kala dhex marinna waa shardi waxaa kaloo shardi ah lixdan maalin inuusan dhaafin lixdan maalin hadduu dhaafo markaas waxa weeye dambu fasaad bay noqonaysaa iyada nafteedu mubtada waxa weeye waxay noqotaa mubtada mumayiza iyo mubtada kayru mumayiza iyo muctaada mumayiza iyo iyo muctaada hayru mumayiza afartii masalo oon xagga ku soo marnay ayay leedahay weeyaan ama alqismu thaani fa hiya almustaxaada mutaxayira walahaa halaathatu suwarin mutaxayiradu saddex suuro weeyi mutaxayira afartaa masalo oo xagga markaadna ka soo hadlaynay saddex ayla ka laabane mutaxayira inta kale la isku yidhaahdaa mutaxayiradu waxa weeyi waxaa la yidhaahdaa allatii nasiyad caadatahaa qadran wa waqtan waa gabadha halmaantay yacni caadadii hay jirtay dhaqankeedii hore qadar ahaan iyo waqti ahaan fataxtaadu abadan sawaa'un akaanat mubtadatan mubtada'atan fi lxayd ow muctaada asuuratu thaaniya alcaalimatu bilwaqti faqat laakiin qadarkii baysan oqoonin ka wareertay alcaalimatu bilqadri faqat waa mid qadarkii taqaan laakiin waktiga aan oqoonin mutaxayira iyadana la yidhahdaa calaaxaasil kutubaha kaleeto ayaan insha allahu masaa-isha iyagoo faahfaahsan ugu tegi doonaahe hadda wax oon ka sii ogaada oo waxa weeye dadka arrimahaasu ay ku dhaceenna in ay diinta aad mar walba iyadoo qof walba diinta laga rabo haddana masaladii hadda ku qusayda oo si gooniya xiriir kula leh in aad ku dadaasho aad bay muhiim u tahay weeyaan faslun fii bayaani annajaasati wa isaalatihaa najaasada iyo suulinteeda ayuu fasalkaani u fasal yahay fasalkaani wuxuu ka hadlayaa isaalatu najaasa najaasada oo la suuliyo ayadoo horta la caddeeyo najaasa waxay tahay iyo najaastii nafteeda oo layska maydho ayuu ka hadlayaa weeyaan najaastana waad og tihiin nabigeennii suubanaa calayhi salaatu wasalaam sida uu nabigeennu uga fogaan jiray oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu uga dheeraanayey alxayawaanaatu xayawaanaadkii kulluhaa dhammaantoodba xayawaan oo dhanba isku soo duuduub xayawaan oo dhanba isku soo duuduub najaastii baa laga hadlay alxayawaanaad buu gala sheekhu marka ila najaasta waxa weeye waa naqiidu dahaara caynta najisada ah najaastu waa shay caynta shayga nijaasta ah shay cayntiisii baa nijaaso ah shayna waa mutanajis oo dahaaro aqbali karaa weeyaan shayna waa najisatul cayn oo dahaaro ma aqbali karo markaa najaasta luqa ahaan waa kullu mustaqdarin yamnacu sixata asalaat xaysu laa murakisa lahaa weeyaan yacnii acyaanta xayawaanka jamaadaadka fudalaadka waa canyaalkao dhan waa daahir marka waa la qaybi doonaa cala xaasileh najaasta kitaabkaaba noo qaybi doonee wuxuu yidhi alxayawaanaatu xayawaanaadkii kulluhaa dhammaantood isku soo duuduubo daahiratun daahir weeyaan xayawaan oo dhan waa daahir dhammaantood xayawaanku daahir weeyaan yacnii cayntiisaa daahira markuu nool yahay laakiin maxaa laga soo reebay ila alkalb ayga iyo walkhinziira khinziirka iyo wamaa tawallada minhumaa labadooda wixii ka dhasha oo eybaa aabbo u ah khinziirna waa u hooyo labadoodiibuu ka dhashay ow min axadihimaa maca xayawaanin aakhara ama iyaga labadooda midkood iyo xayawaan kale buu ka dhex abuurmay weeyaan mar haddii sidaa ou noqdo waa najisatul cayn weligiiba cayntiisa oon baa nijaasoa weeyaan eyga iyo khinziirka eyga hadduu raba ha noqdo midka la tababaray oo ugaarta lagu ugaarhsado eyga waxaa la tilmaama hal xaboo laga soo reebay oo ku jira xayawaanaadka jannada gelaya waa kalbu asxaabulkahfi baa la yidhaahdaa dadkii addoommadii wiilashii waan wanaagsanaa ee godka ku dhuuntay oo diintooda badbaadinayay eygii raacay oy reebab maageen ee yidhi yaan lay reebin fa innii uxibbu axbaab allah axbaabta ilaah baan aniguna jeclahe yaan lay reebin buu yidhi kaasaa laga soo reebaa marka eygu waa nijaasaa la yidhi waa nijaasatul-cayn khinsiirkuna waa nijaaso weeyaan dad baa maanta uqiil raadinaya labadoodaa wixii ka dhasho iska dhalaanna waa nijaaso labadooda iyo xayawaan kale waxa iska dhalaanna waa nijaasa weeyaan alfarc yadbacu akhasa abawayh maxaa yeelay nijaasta iyo aqladkaa la raaciyaa weeyaan waalmaytatu maytadii wax walba oo naftu ka baxdo oo mayta noqda mayta marka la yidhaha waa shayga nafta ka baxday oo sharciga aan lagu gowracin mayta azaa'ilatu alxayaat bikayri dakaati sharciya la yidhaahdaa waa midda ay suushay xayaatadeedu laakiin gowrac sharciga kuma zuulin oo masalan waxa weeye ma la birayn waa neef baktiyey ama maahane waa la bireeyey laakiin asnaamta gaalada caabudda waxaan rabaa dhabka kuwa caabuda masalanba ayaa bireeyey gaala gaaladaa birayday weeyaan gaaladu waxay birayaan waa xaraam marka haddii waxa weeye mayto ou noqdo waalmaytatu kulluhaa najisatun maytadu dhammaanteed waa nijaaso naftu markay ka baxday nijaaso noqonaya neef xoolaa hadduu baktiyo waa nijaaso dameerkii hadduu baktiyo waa nijaaso maytoo dhami waa nijaaso waxaa laga soo reebay ila alaadamiy aadamiga maahani aadamiga bini aadamka ka soo reeb banu aadamku nijaaso maaha maytadiisu waa daahir ilaahay baa qur-aanka nagu yidhi walaqad karamnaa bani aadama haddee qur-aanka maadaaba aayad kale lagu yidhi inama almushrikuuna najas gaaladu waa najaaso maadaaba la yidhi najaasat lictiqaad ayaa looga jeedaa qalbigay nijaaso ka yihiin gaaladu sida bidcaduba qalbiga ay uga nijaasoobeen ilay waxay qabaan nebi moxamed bay xaqirayaan calayhi salaatu wasalaam nabigii bay odhanayaan waa qof kula mid ah markaad qof rasuulkeennii meel uga dhacay oo nabi moxamed ku tilmaamay wasaq inuu lahaa oo nabi moxamed ku tilmaamay injir inay ka daadanaysay qalbigiisa nijaasa ka buuxda oo nabi moxamed ku tilmaamay ammaantiisu inay tahay heesta oo kale heesta la qaado iyo ammaanta rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka ictiqaadiye way isku mid qofkaasi qalbigiisa nijaaso oon baa ka buuxda weeyaan nijaasadu sida gaalkaba la yidhi gaalnimaduu aaminsan yahay loogu tilmaamay qur-aanka waa nijaaso la yidhi qofka caqiidada bidcada aaminsanna waa nijaaso waa nijaaso weeyaan maxaa yeele waxaa ka buuxaa qalbigiisu ma dahirna caqiidadii xumeed kama dahirna kibirkii kama dahirna fasaadkaas ka buuxa ayuu la nijaasaysan yahay wa ilaahay hadna dahiro dadkii waan wanaagsanaaye waxa weeye tadhiiru alqalbi iyo tasfiyat alquluub bay ku sifoobeen markaasi waxay iska dahireen waxun oo dhan inay u quuraan asxaabtii nebi moxamed iyo ambiyadii ilaah iyo dadkii ilaahay qiimaha u yeelay oo dhan ayay ixtiraameen laakiin dadka maanta soo baxay oo idaacadaha soo fadhiistay oo dadka ugu qur-aanka ka been sheegaya annagu yaasiinka waan isku akrinaahe yaasiinka haddaan la isku akrin aayaddii qur-aanka ba inta la akriya leeyahay annagu yaasiinka dadkan ku akrinaa laakiin yaasiinka waxaa loogu talagalay in qur-aanka ilaahay weeye la akhristo oo dadka maaragtay la baro bis xadiidkii nabigeennan la fahamsanin calayhi salaatu wasalaam nabigeenni yaaba leh ha lagu akriyo iqra'uu mawtaakum yaasiinka ku akriya dadka dhintay nabigaa dhahaya calayhi salaatu wasalaam ma nabigaa la raacaya mase adigaa lagu raacaya marka dadka maanta iska iftoonayo idaacadaha fadhiya yay idin khaldin diin ka hadli maayaan weeyi ayaga naftooda u baahan in tarbiya loo celiyo oo wax la baro oo cilmiga sida loo sheegaya la baro oo qur-aanka fasirkiisa la baro oo axaadiista nabiga la baro oo la baro aadaabta iyo akhlaaqda islaamka weeyaan marka gaalka marka qur-aanka la yidhi waa nijaaso qalbigiisa loo jeedaa korkiisu nijaaso wuu noqon karaa laakiin nijaasatul-cayn bini aadam weeyi hadda hadduu tawxiidsado oo nebi moxamed rumeeyo calayhi salaatu wasalaam oo gaalnimada ka soo laabto iyo wixii ka buuxo qashinkaa iska iska iska daadiyo oo uu soo qabaysto masjidkuu soo gelayaa adiga bini aadamkaahu kula mid yah waa qof bini aadamah oo sidaad isku dahirin karto isku dahirin kara weeyaan haddii ilaahay dahirinayo marka nijaasnimadiisu ey haddii maantao dhan la mayrayo adugu ma dahirin kartaa khinsiir haddii maantao dhan la mayrayo oo wax walba lagu mayro ma dahirin kartaa nijaasatul cayn baa la yidhaahdaa laakiin yacni bini aadamka naftu hadday ka baxdo nijaaso maaha hadduu nool yahana nijaaso maaha waa laga soo reebay maytatl aadami wasamaka waljaraada ayaxa iyo wasamaka mallaygii iyo waljaraada ayixii ayagana haddii xitaa naftu ka baxdo maydkoodu nijaaso maaha ilay rasuulkeennii baa yidhi calayhi salaatu wasalaam uxilla lana cabdullaahi ibni cumara horta wuxuu yidhi cabdullahi ibni cumar u ahay afartan uxilla lanaa maytataani wa dammaani buu yidhi laba mayd iyo laba dhiig baana loo baneeyey alsamaku waljaraadu waalkabadu waaldixaal waa mallayga iyo ayaxa buu yidhi waa laba macnaha mayd haddii naftu ka baxdo xataa waa noo bannaan yahy mallayga marka lasoo qabto gawrac miyuu kaaga baahan yahy ilaa biyaha bisuu ku nool yahy samagna waxaa la yidhaahdaa wax walboo biyaha ku nool oo haddii biyaha laga soo saaro biriga aan ku noolaa karin walow calaa suurati alkalbi waalkhinsiir baa la yidhahdaa muuqaalkuu doona ha lahaadee bahalka biyaha ku nool markii biyaha laga soo saaro haddausan bannaan ku noolaa karin malay oo kale oonbuu noqonaya waa la cuni karaa weeyaan xataa maytadiis jaraadkuna waa sidaasoo kaleeto labada dhiigna waa beerka beerku waa dhiig uruuray iyo beerka yaraha ayaa la yidhahdaa weeyaan wa kullu maa kharaja min min asabiilayni najisun wa kullu maa shay dhammaantii kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada jid najisun weeyaan ila ariixa ila almaniya manidii mooye ilaa bini aadamka ka abuurma oo manidu ayadu nijaaso ma aha iyo war riixa dabayshii qofka ka imaanaysay ayaduna nijaaso maaha riixdii ka imaanaysa weeyaan manido min jamiici alxayawaanaat xayawaanaadka dhan ilaa ayga iyo khinsiirka iyo wixii ka farcama mooye laakiin waa sunna in layska mayro oo a'immada qaar baa dheen waa nijaaso manida waxaa la mid ah almudqa waalcalaqatu fa humaa daahiraani war riixa wa ila riixa riixdii qofka ka imaanaysa iyadu nijaaso maaha walxasaa quruurixii weeyaan yacnii qofkiibaa waxa weeye markii uu bowlayay dhagax baa dhagax baa ka soo baxay dhagaxaasu mutanajis wuu noqon karaa laakiin nijaasatulcayn maaha in lam yancaqid hadduusan ka guntamin min albowli hadduusan markii hore ka guntamin asal ahaan bowlka ama kaadi hadduusan ka guntamin xaggeedaa lagu yidhi xaggeeda hadduusan ka guntamin weeyaan wاnajaasatu halaaثaةu aqsaamin najaastu saddex qaybood bay u kala baxdaa mukhafafatun xugunkeeda mid la fududeeyey wa mutawasidatun wa muqalladatun xugunkeeda mid la adkeeyey ama la kakaneeyey iyo wa mutawasida mid dhexdhexayda weeyaan falmukhafafatu midda la fududeeyey bowlu sabiy waa canuga yarka oo sabiga ah bowlkiisa ama kaayadiisa weeyaan bowlkiisa saqiirka yarka ah wiilka alladii wiilkaas sabigaasoo lam yadcam aan quudanin hayra labani caano waxaan hayn ma usan cunin walam yabluq ilxowlayni laba sanana aan gaadhin wiilka yarka ah ee aan laba sano gaadhin waxaan caana ahaynna aan weligiiba aan quud ahaan u qaadanin oo ama macnaha waxa weeye wiilkaa yarka ah oon wax kale iyo mashruub kale aan taqadi u qaadan tadaawi dhib ma leh wixii daawo loo qaato dhib ma leh laakiin cunto ahaan iyo quud ahaan iyo raashin ahaan aan u qaadan waxaan caano ahayn laba sanana aan gaadhin kaadidiisa markay meel gaarto khafafaa la yidhaahdaa sida loo dahirinayo xadiidka nabigan ka qaadan doonaa waa arki doonaa calayhi salaatu wasalaam laakiin xukunkeedu ma adka waa mukhafafa weeyi wayadhuru wuxuu ku daahir noqdaa maxalluhaa booskeedu najaasta mukhafafada ah birashi ilmaa'i biyo lagu rusheeyo calayhaa korkeeda hadda marka biyaha lagu rushaynayo biyuhu waa inay waarid ahaadaan oo kor ka yimaadiin weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa haddana waa in aan cayntii iyo jirmigii meesha ku sugnayn masalan cayn iyo jirmi waa inaysan lahayn baa la yidhi ee hadday wasfi leedahay ama jirmi leedahay ama muuqaal ama cayn ay joogto waa in meesha waxa weeye cayntii iyo kulli iyagoo marka hore macnaha la baabi'iyaa marka waxay ku daahir noqon kartaa booska ay gaarto najaastu hadday tahay middaa la yidhaahdo mukhafafada marba hadday tahay waxay ku daahir noqotaa biyo lagu rusheeyo ama biyo la raaciyo ayay daahir ku noqotaa weeyaan leanna xadiidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam baa sidaa caddeeyey in macnaha sidaa lagu dahirinayo waalmuqalladatu laakiin midda la adkeeyey oo muqalladada la yidhaahdo najaasatu alkalbi waalkhinsiir waa eyga iyo khinsiirka najaastooda iyo wa farci axadihima walaa yadhuru maxalluhaa booskeeduna daahir ma noqdo ilaa biqaslihi maxalka in la mayro mooye booska sabca maraad toddoba mar ixdaahunna toddobadaa mid ka mida mamsuujatun bituraabi addahuuri waxaa lagu dheehayaa buu ku yidhi mamsuuja waxaa lagu dheehayaa oo lagu darayaa bituraabi dahuur ciid daahira oo wax dahiri karta weeyaan waalmutawasidatu midda la yidhaha mutawasidada dhexdhexayda oon adkayn fududaynna ee meesha dhexe ah baqiyatu najaasaat waa najaasaadka intooda baaqiga ah waa intii kale wayadhuru maxalluhaa booskeeduna wuxuu daahir ku noqdaa bijaryaani ilmaa'i bijarayaani ilmaa'i biyo dureersigooda calayhi maxalka dushiisa ay biyo ku dureersamaan oo biyo lagu dureeriyo maratan waaxida hal mar oo kale ah nijaasta axaadiistii ku soo aroortay iyo masaa'isheeda iyo shuruuddeeda iyo macfiyaadkeeduba waa noo soo socdaan insha allah dersigeenni labaatan iyo afaraad weli baabu nijaasaan ku jirnaa waa baabkii ugu dambeeyey maqaasida dahaarada ee xaydkii nifaaskii tayamumkii qusligii wuduu'ii kulli waa ka soo hadalnay baabkii maqaasidu dahaara ugu dambeeye baan maraynaa marka dersigeennii labaatan iyo afaraad intaas baan caawa kusoo koobayna ilaahay ha nagu anfaco kuwa ka fogaada najaasooyinka ilaahay ha naga dhigo cibaadaadkooda ilaaliya shuruudda cibaadada ilaaliya dahaaradeeda ilaaliya cibaada saxiixa la yimaad ilaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam cibaado saxa buu samayn jira weeyaan maanta dad aan aqoonin yacnii xugunkii dahaaraadka cibaadooyinka iyo shuruuddii iyo sharcigii islaamku sida uga hadlay baa ummaddii ashyaakh u noqday u iftooday tiifiyada u fadhiistay markaas iyaguna ay ku halligmeen oo beentaaba inta raaceen baan qof dahaaro ilaalinayaba uu yaryaha ilaahay diinta ha nagu anfaco kuwa diinta barta ku camal fal ilaahi ha naga dhigo intaas baan casharkeenna caawa kusoo koobaynaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu